Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sideedii bishii Diseembar sanadkii labada kun toban iyo todobadii meelmariyay in sanad kasta lix iyo tobanka May oo maanta ku beegan dunida loogu dabaaldego Maalinta Caalamiga ah ee Wadanoolaanshaha Nabadda si meesha looga saaro colaadda, qabyaaladda iyo wax kasta oo xadgudub ku ah nolosha iyo nabadda. Xuska maalintan ayaa la bilaabay sanadkii labada kun sideed iyo tobankii iyadoo hadafka loo aasaasay uu yahay in loo dhiirrigeliyo in dadka is aaminaan, isku dulqaataan, una wada noolaadaan si nabad ah. Mid ka mid ah ujeedooyinka Qaramada Midoobay waa in laga gaaro iskaashi caalami ah si loo xalliyo dhibaatooyinka caalamiga ah oo ay ku jiraan dhiirigelinta iyo kor u qaadida ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah ee qofka iyada oo aan loo eegeyn isir, jinsi, luqad ama diin. Faa'iidada ugu weyn ee maalintan u leedahay bulshada Soomaaliyeed ayaa ah in la abuuro fursad lagu xoojiyo midnimada, nabad waarta iyo horumar bulsho oo sal adag leh. Waana maalin loo isticmaali karo in qalbiyada laisku soo dhoweeyo oo loo abuuro jiil cusub oo nabadda ku fikiraya. Sheekh Cumar Saalax Madoobe oo ka mid ah culimada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay ahmiyadda diinteena Islaamka ay siisay nabadda iyo wada noolaanshaha iyo doorka culimada Soomaaliyeed ay ka qaataan horumarinta nabadda.
nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu aqulmuslim laa yadlimuhu walaa yaqdiluhu walaa yaxqiruhu nabigu waxa uu yidhi qofka muslimka ah kan kaloo waa wala- walaalkiisa muslimka ah ma dulmiya ma hoojiya ma xaqira markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bixasbi imri'i min ashari an yaxqira aqaahu muslim qof waxaa shar ugu filan walaalkiisa muslimka inas xaqiro sliida ayaa ugu filan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale nabigu xadiis kale ayuu ku yidhi wa ak- akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa dadka mu'miniinta iimaan waxaa ugu dhammaystiran ee, qofka ugu dabeecadda wanaagsan ee ugu dhaqanka wanaagsan ilaahayna subxaanahu watacaala waxa uu yidhi waquuluu linnaasi xusnaa dadka waxaad ku tiraahdaan wanaag sidaasoo kale diinteena waxay fartay in la isu naxariista oo qofka yar loo naxariista kan weyn maaragta la karaameeyo la wanaajiyo taasna waxay tusinaysaa bulshada in wanaag iyo khayr inay kuwada noolaato iyadana diinteena ay faray nabi waxa uu yidhi laysa minaa man lam yarxam sakhiirana wayacrif sharafa kabiirina naga mid ma ahan qof keena yar aan u naxariisanin keena weyna sharafkiisa iyo karaamadiisa aan garin ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale muraacaatu axwaali naas dadka xaaladahooda in la ilaaliyo oo kooda miskiinka ah la garab qabto kooda maaragtaa baahan la maaragtaa wax la tara kooda xanuunsan la soo booqdo la caawiyo kooda baahan baahida laga maaragtaa garab siiyo laga caawiyo ayaa ka mid ah Gudoomiyaha ururka bulshada Onkod Maxamuud Maleele Gedi ayaa raadiyo Beerula uga warramay waxa ka urur ahaan ay u qabtaan nabadda iyo sida bulshada uga gudbi karaan qabyaaladda.
marka ee, nabadda wax la siistaaho ma jiraan oo waa waxa waaye naxariis gaar ah ayay leedahay Ee, dhaqamadayna soomaaliyeed waa dhaqamo cajiib ah oo qiimo badan ee, bulshadana ay isku fahanto waxaan leeyahay waa dhaqamo wanaagsan Ee, ee, waxaan leeyahay ee, dhiirigelinta kaalinta muhiimka ay ka qaataanna waxaa waaye ee, markay wax dhacaan oo bulshada ama qallaaso ama wax dad dirisa wax soo kala dhexgalaan ee, dhaqanka suuban ee wanaagsan iyo arrinta markii yacni la dhexdhexaadiyo sida ee, odayaasha dhaqanka iyo culamo udiinka ee, ugaasyada ee, nabadoonnada markay ee, arrinta galaan waa waxaa waaye een, oo la xaliyo arrintaas lagu guuleysto waxay noqonaysaa arrin dhiiringelin mudan iyo is-aaminaad marka waa arrin qiimo badan Een, ururada iyo siyaasadda iyo daneeyaasha een, xiriirada kala duwan oo saaxiibada waxa jecel waa dhallinyarada marka ee, dhallinyarada waxaan isleeyahay mar walbo nabadda iyo isdhexgalka iyo een, horumarka iyaga ay dan ugu jirtaa marka een, kaalinta ugu muhiimsan ay ka qaadan karaan waxaan isleeyahay waa waxaa waaye inay dadkii yacni ee, isdhexgal ka shaqeeyaan oo ee, dhinac kasto Bulshada Soomaaliyeed ayaa tan iyo sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii oo hadda laga joogo soddon iyo afar sano la daalaadhacaya colaado galaabtay nolosha dad badan islamarkaana ay dad badan ay ka dhaxleen xanuuno maskaxda ah iyo burbur soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha.